سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تخريج المناع عن قصة كتاب متاع العقول waxaan gaar ahaan ku jirnay adrubu idraak alcilla marka cillada la baxsina qaababka loo baxsiyo midka saddexaad aan soo gaarnay takhriijulmanaad cillada la soo bixideed takhriijulmanaad macnihiisu wuxuu yahay shaarica ayaa xugun sheega shayuu xugun ku xugminaa cilladiina nasgarayma mujtahidka markaa wuxuu baaraa xugunkan cilladiisa suu u wado u wado midka dannigiisa ka qaalib noqdaa uu leeyahay xukunkan cilladiisu waa saas hadhow markuu cilladaas meel kale ku arkana xukunka u gudbina waa intaas wey takhriijulmanaad takhriijulmanaad wa huwa takhriijulmanaadka an yanusa shaaricu waa in shaaricu caddeeyo calaa xukmin xukun walam yatacarad uusan una banbixin licillatii xukunkaas cilladiisa xukunka cilladiisana uma banbaxayo wadaalika mihaalkii ka nasi waa caddaynta oo kale calaa taxriimi alkhamri qamrada la xaaraamaynteeda uu caddeeyey duuna dikri lcillati cillada sheegiddeeda ka sokay allatii cillada min ajlihaa cillada darteed xaramahaa shaaricu uu u xaaraamtinimeeyey fayajtahidu waa dadaalaa almujtahidu mujtahidku liidraaki cillati taxriim xaaraamaynta cilladeeda cilladaas garashadeeda fa idaa wajada markuu helo wasfan wasfi wasfigaasoo munaasiban munaasib ah wasfi munaasiba waxaa loola jeedaa wasfi ay ku sugan tahay dafculmafsada ow jalbulmaslaxa waa wasfi xugunka haddii lagu xidho mafaasid ayaa ku suulayaan ama maslaxa ku imaaneen sidaas darteeda waxaa marka gabal ay ka cabiraan ikhaala ikhaala wasfiga munaasibkaa ikhaala ikhaaladu waa marihii waxaa loo malaynaa cillada xukunkan keenta inay shaygan tahay sababtoo ah haddii lagu xidho xukunka mafsadaa ku suuliyay ama maslaxaa ku imaanay marka munaasabadu waa dafcu mafsadatin ow jalbu maslaxa munaasabadu waa intaas waa wasfi taas ay ku imaaneen markaasuu wuxuu yidhi fa idaa wajada markuu helo wasfan wasfi wasfigoo munaasiban munaasib ah wasfi munaasibana wasfun fii tacliiqi bilxukmi dafcu mafsada ow jalbu maslaxa waa wasfi ay ku jirto xidhidda xukunka lagu xidho jalbu maslaxa amase dafcu mafsada marka wasfi munaasaba markuu helo litaxriimi xaaraamaynta u munaasib ah walam yejid uusanna helin hayrahu qayrkiis waqalaba uuna ka qaalib noqdo calaa dannihi malihiisa annahu wasfigaasu huwa cilatulxukmi xukunka cilladiisa inuu yahay qadaa wuxuu xukminaa biciliyatihi wasfigaas cillanimadiisa qadaadu waa jawaabkii idaada fa idaa wajada wasfan munaasiban markuu helo litaxriimi u munaasib ah qadaa wuxuu xukminaa biciliyatihi wasfigaas cillanimadiisa inuu wasfigaasuu yahay cillada xukunka keensatay sidaasuu xukminaa waqaasa wuuna ka qiyaasanaa calayhi wasfigaas alfarca farac alladii faraca tuujadu laga helaa fiihi faraca dhexdiisa haadihi alcillatu cilladan cilladan marka faracii kalu ku arkana xukunkaanuu siinaa xukunkaanuu siinaa fa yaquulu wuxuu leeyahay maalan xurrima alkhamru qamradii waa la xaaraamtinimeeyey markaasuu baara maxaa loo xaaraamtinimeeyey waxaa loo xaaraamtinimeeyey likownii khamraha ahaanshadiisa darteed muskiran mid wax marqaamiyo uu yahay fa yuqaasu waxaa laga qiyaasanaa calayhi cala alkhamri khamrada annabiidu nebiidka alladii nebiidka lam yunasa aan la nasgarayn calaa taxriimi taxriimkiisa laakiin haada alkalaamu laysa bisawaab hadalkaanu sawaab ma ah wuxuunasan sawaab u ahayn kullu muskirin mansuusun calaa khamriyatihi wa taxriimihi shay kasta oo muskira waa la nasgareeyey inuu yahay khamro iyo inuu xaram yahay kullu muskirin mansuusun calaa khamriyatihi wa taxriimihi calaa khamriyatihi wa taxriimihi shay kastaoo muskir ah waa la nasgareeyey oo waa mansuus inuu qamre yahay iyo inuu xaaraam yahay oo saxiix muslimka waxaa ku sugan kullu muskirin khamru wa kullu muskirin xaraam kullu muskir khamru shay kasta oo muskir ah waa khamru muskir kasta waa xaaraam waa mansuus marka waa usuuliyiintana meeshaad aragto waxaad ugu tegay miaalkaas waa la yaabma marka sawaabku waxaa weeyaan fa kullu muskirin mansuusun calaa khamriyatihi wa taxriimi saasaa wan wahaada nawcu nowcaan huwa nowcaanu alladii waa midka waqaca alkhilaafu khilaafku uu dhacay fi lixtijaaji xujaysi bihi nuuca la xujaysto bayna muhbiti alqiyaas qiyaaska dadka suga iyo wa nufaatihi kuwa qiyaaska anfiya dhexdooda uu khilaaf ka dhacay nuucaan wey oo takhriijulmanaadka oo cillada ijtihaadka lagula soo baxa oo aan cilladu mansuusada ahayn kaas wey laakiin miaalka uu kugu miaaliyey weligaa ha ku kadsooy alamru arrinku haadaa waa sidaas wa bacdu ahlilcilmi ahlilcilmiga gobolkood yadkuru waa sheegaa haadalbaxa baxigan filadilati adilada allatii adilada tuhbatu lagu sugo bihaa adilada alcillatu cillada cillada adilada lagu sugo markay ka hadlayaan markaasay sheegaan nuucan nuucan oo ah takhriijulmanaaq ijtihaada lagu sugay marka masaalikulcilla masaalikulcilla waxay tafsiir u tahay fi ladilati alatii tuhbatu biha alcilla adilada lagu sugo macnaha waa masaalikulcilla laydhaha meesha cillada lagu baaro waddooyinka cillada lagu gaaro masaalikulcilla kamaa facala siduu ku sameeyey taajidiinu subki fii jamci ljawaamic kamaa facala siduu sameeyey taajudiin fii jamci aljawaamic oo halkaasuu ku daray takhriijulmanaaq tadaruqu lfasaadi fasaadka gelidiisa ilal qiyaasi uu soo galo halkan waxaan ka gelaynaa qiyaas faasid ahaa jira waana baadil in la xujaystaa qiyaaska faasidkaa qiyaaska faasidkaa meelaha fasaadku uga yimaado in xoogaa wax laga ogaado tadaruqu lfasaadi fasaadka soo gelidiisa ilal qiyaasi uu soo galo yatadaraqu lfasaadu fasaadku waa soo galaa ila alqiyaasi qiyaaska min wujuuhin dhinacyaalu ka soo galaa alawalkan ugu horaydaa an yakuuna alxukm xukunku waa inuu yahay tacabudiyan sideeda marka horeba asalka xukunkiisu ma ahan mucallal ee waa tacabudi oo axkaamta labadaasa loo qaybiya xukun mucallal ah oo la cileeyey iyo xukun tacabudiya oon la cilayn marka koowaadna waxaa laleeyahay shaygan allah nagu addoonsaday cillada garamayno hadda salaada duur inay afar ragcad tahay casirku afar yahay maqribkuna saddex yahay cishuhuna afar yahay subxiguna laba yahay waa tacabud cillada garamayno duhur looga dhigay afar ragco maqribna saddex looga dhigay subxigana saddex looga laba looga dhigay ma gara karno xataa sidoo kaleeto qoraxdu markay suusho aa lagu aadiye duhurkii sababta loogu aadiya ma gara karno waa tacabudi waa tacabudi marka xukunka tacabudigaana wax lagama qiyaastaba qof kastoo xugun tacabudiga wax ka qiyaasta waxaa laleey qiyaaskaagu waa faasid meesha fasaadka uga yimidna waxay tahay ee maba ahamba shaygaan mucalalba xukunka koowaadaan mucalal ahayn xukunkana marka hore tacabudi iyo mucalal loo qaybiyaahoo mucalalkaa wax laga qiyaasta marka taasoo kale waxaa la yidhahdaa cadamu tasiil fi lwasf cadamu tasiil fi lwasf waxa weeyaan tacsiilinta oo wasfiga wax lagu cilayna la tacsiiliyaa maqanba meeshaan adugu wasfiyaad ku xidhe xukunka ciladu sheege kanuna mucalal maba ahan xukunka marka cadamu tacsiil fi lwasfi aa la yidhahdaa noocaas fasaadkaas an yakuuna alxukmu waa inuu yahay tacabudiya wadaalika miaalkii kaman qof oo kale weeye callala cileeyey intiqaada alwuduu weysaqaadka buridiisa min laxmi ljazuur min ajli mintaa tacliiliya min ajli laxmi aljazuur hilibka geel dartiisa uu la buro biannahu hilibka geel lishiddati xaraaratihi kulaylkiisa darnaantiisa wa dasmihi dufankiisa darnaantiisa murqin waa mid jilciya liljawfi caloosha fayaqiisu calayhi wuxuu ka qiyaasanaa kulla maa shay dhammaantiis kaana ahaaday huwa maagu shadiidalxaraara mid kulaylkiisu daran yahay wadusuuma dufankiisu uu daran yahay oo mimaa shay ah yurqii jilciya aljawfa caloosha fa haadaalqiyaasu qiyaaskaas faasidun waa faasid li'anna saxiixa sida saxiixa ah anna naqdahu hilibka geelburintiisu tacabudun waa shay ilaahay nagu addoonsado tacabudiya waa shay tacabudiye maba ahanba mucalalba maba ahan mucalal marka kaasoo kale waxaa la ihahdaa cadamu tasiil fi lwasfi ahaani dariiqa labaad oo fasaadka uu ka soo galo qiyaaska allaa yusiiba waa inuusan casiibin filcillati cillada allatii cillada cullila lagu cilleeyey bihaa cillada alxukmu xukunku allaa yusiiba waa inuusan casiibin filcillati cillada allatii cillada cullila lagu cilleeyey bihaa cillada alxukmu filwaaqici sida dhabta waaqic iyo xaqiiqatulamri iyo nafsulamri waa isku mid waa sida dhabta ah ama arrintu ay tahay sida dhabta ay arrintu ay tahay midda labaad ayadana waxaa la idhahdaa cadamu ta'siil fi lwasfi waa iyada tii horetay ku magactay tanuna dariiqan labaad waa maxay xukunku mucallal waayo cillo waaleey laakiin cilladii ma asiibina shay kaloo cilladii ka dhig shaygaas kale meeshuu ku arku marka xukunka u gudbina qaladaana imaana xukunkii meeshood u gudbi maayo illa cilladii kuma jirta runtaahe allaa yusiiba waa inuusan asiibin filcillati cillada allatii cillada cullila lagu cillay bihaa cillada alxukmu filwaaqici sida dhabtaa wadaalika mihaalkii kaman yadunnu waa qof malaynaahoo kale anna cillata wilaayati lijbaar wilaayatulijbaar waxaa la yidhahdaa waa weliga gabadha oo idan la'aanteeda nikaaxi kara sida aabbaha iyo awowaha cinda shaaficiya amase cinda jamiicilculamaa gabadha saqiirada ah ee bikrada ah aabbaheed gabadha saqiirada ah ee bikradana ah aabbaheed waa nikaaxi kara ilaa saqiir idanba male idan male marka waa nikaaxi kara abuubakaraa nikaaxiyey caaisha bint abubakar sidiq nabiguna ku nikaaxiyey lix sanayna jirta idan ma leh marka la dhihi maayo idanuu weydiiyey saa idan maba lehe qof saqiira idan maba leh marka waa nas caday leedahay in gabadha saqiirada ah bikrana ah uu wilaaye ijbaari karo aabbiheed nas wey marka laakiin cilladiyaa la rabaa cilladu hayd ma bikranimada mase waa saqiirnimada mase waa labadoodoo laysku daray fiiri cilladu saddexaas qowlaa ku jirta oqlo waxay leeyihiin war cilladu waa labadoo laysku daray labadoodoo laysku daray wey asiqar maca albikaara qaarna waxay leeyiin waa albikaara faqad qaarna waxay leeyiin asiqar faqad cillada ijbaar waa siqarka keligii qowlka sawaabkana waa labadoodoo laysku daray qowlka raajixa adhehda marka maalan shaaficiyadii waxay leeyihiin waa bikaarada qowlkaasaa hadda laga dhigaa qowl faasida fiiriya miaal qowlkaasaa laga dhigaa faasid qowlkii shaaficiyada lagu miaalina faasid maanta fiiriya wuxuu ku yidhi allaa yusiiba wa inuusan asiibin filcillati cillada allati cillada cullila bihaa lagu ciliya alxukmu filwaaqici sida dhabtaa kaman yadunnu sida qofka maleeya anna cillata wilaayatilijbaar wilaayatulijbaarka cillada keenayda filbikri gabadha bikrada xaalu ahaaday bikrada asaqiirati saqiirada albikaaratu inay bikaaranimada tahay marka haddii la yidhaa cilladu waa bikaaranima gabadha qaangaarkaha bikradana waa wilaayijbaara marka aabi waan midday qabaan shaaficiyadu marba hadday bikaaro tahay konton sanaba ha jirtee waa ijbaara isagoo la tashano booyayda uu oday dhab ku siina maxaa cilladiyaa laga helay wuxuu leey cilladii caaisha markuu nikaaxaaya abubakar laga helaa laga hela ha dariiqiyaan ku wadaa nabiga uu leey ninkan shaaficiga cilladiyaa laga helay saasuu leey marka waxaa la leeya waa faasid qiyaaskaagu qiyaaskaagu waa faasid faasidna wuxuu ku noqday cilladiyaad seegtay waxaan cillahayna cillo u malayda bikaaranimadaad cillada u malayda mana ahayne waa siqarka alaleeya ama waxaa laleeya ma ahayne waa siqar iyo bikaaro laysku daray sida sawaabka ah fa yulxiqu wuxuu haleeshiinaa bihaa siqaarada albikra gabadha bikrada albaariqata oo qaangaarka taasuu haleeshiina oo uu leeyahay cilladiyaa laga helay soo gudbi xukunka marka ha bikrada baaliqada ayadana waa la wilaaye ijbaara fayakuunu amru arrinku wuxuu noqonaa fi lxaqiiqati sida dhabta bikhilaafi daalika sida uu u xugmiyey khilaafkiisa oo waxa wilaayatulijbaarka keenayey waa asiqar maca albikaara marka sidaasaa la leeyahy ahaani dariiqa saddexaad oo fasaadku ka soo galo qiyaaska an yuqasara in lagu gaabiyo fii bacdi awsaaf alcilla amase an yuqasira wasfan inuu ku gaabiyo an yuqasira inuu gaabiyo mujtahidkii fii bacdi awsaafi alcilla cillada gobolka mid ah uu ku gaabiyo an yuqasira alxukma xukunka inuu ku gaabiyo fii bacdi awsaafi alcilla cillada awsaafteeda gobolka mid ah cillada aan murakabo aheed cilladu mufradana waa noqotaa xukunka keenayda murakabana waa noqotaa hadday murakabo tahay jus-ulcilla xukun ma keeno cilladu hadday mufrado tahay hal cillo tahay oo hal wasfi ay tahay halka wasfiya xukunka keena laakiin hadday murakaba tahay laba shayay iska saaran tahay ama saddex ay iska saaran tahay jus ka midu xukun ma keeno marka mujtahidkan ciladiioo murakabaa oo afar iska saaran uu saddex ku soo gaabiyey ama iyadoo saddex iska saaran uu laba ku gaabiyey ama iyadoo laba iska saaran uu hal mid ku gaabiyey marka intaasu xukunkii ka dharindhirina marka waxaa la leeyahay qiyaaskaagu waa fasaad markaasoo kalena cilada kugu dhacday waxaa la idhahdaa cadamu tasiil fi lwafi cadamu tasiil fi lwasfi taasaa kugu dhacday alle taas aa kugu dhacday asalkii tii aan kuwa ku soconnaa weli eber weeyaa la leeyahay an yuqasira waa inuu xukunka ku gaabiyo fii bacdi awsaafi alcilla an yuqasira almujtahid alxukma fii bacdi awsaafi alcilla كأن يعلل وإنه كعليه وجوب القوة دي هذا حنفية أنك مثالا كربنا أو كفهن ما هن سيد الله لقى إنه مروا برهاج حيط كلمة مثال وحلو فهم على كهرباء وجدد هو توضيح المسألة بس لا ترجيح المسائل آه مركا ميت حنفية الجمهورتي حيستمركا فيل جمهورتي وهيستمر حنفية كأن يعلل وإنه عليه وجوب القوة دي qisaasta waajibideeda biannahu biannahu wujuubulqawdka qatlun waa dil waxa keenaa biannahu wasfigu qatlun waa dil qatligaasoo camdun kas ah qatligaasoo cudwaanun xadgudub ah fa awjaba alqawadda markaasuu qisaastii waajibiyey wuxuu leeyahay cilada keenta qisaasta waa qatlun camdun cudwaan buu leeyahay waxa weeyaan intaas waa qowlkii jumhuurta mogta waa inuu horta qofku wax dilo ee qofaan qof dilin lama yidhaha waa lagu dila waa lagu qisaasa koo camdi waa inuu yihi ee khada hadduu u dilay ma la qisaasi karo labo sifada saddexaad cudwaan iyo xadgudub waa inuu u dilay ee hadduu xaq ku dilay aabbihiisuu dilay waa loo soo xiray dil ala yidhi madaxuu ka jaray waa lagu qisaasa adna qof aad madax ka jirta lama dhihi karo maxaa yaele cudwaan maahan cadliyu ah isaga tiisu saddexdaas marka la isla helo qisaasaa la helaa alqatlu alcamdu alcudwaan biannahu inuu yahay wasfigu qatlun dil camdun kasa cudwaanu fa awjaba markaasuu waajibay alqawata qisaas fa yaquulu wuxuu leeyahay mukhaalifuhu kan khilaafsan wahuwa alxanafiyu waa xanafigii waa xanafigii mukhaalifkii wuxuu leeyahay naqasta waad nuqsaamiday min awsaafi alcilla cillada awsaafteedii waasfan wasfigaad ka nuqsaamiday wahuwa wasfigaasu kownulqatli dilku waa inuu yahay xaasilan mid ku soo xasilay bimuxadadin bir la afeeyey bir la afeeyey waa inuu ku soo xasilay saasuu leeyahy marka fiiri afaray ka dhigaan iyagu alqatlu alcamdu alcudwaanu bimuxadadin ay leeyihin afaray helay leeyihin markaasaad saddex ka dhigaydaan idinka jumhuurta haddowna xukunku iskhilaafa cilladaas wixii laga dhigo xukun isku khilaafa oo haddii afartan la yidhaahdo haddii qof inta qaado bir weyn kugu fariisiyo ood dhimaato lama qisaasi karo cinda alxanafiya xayl af ma leh ama waa ku ceeji kaasu kow kaaga siiyey ma la qisaasi karo xayl af ma leh waxaa rabaa wax jirka dhex galaa la rabaa inuu kugu dilo marka fiiri qofaa qof inta qabtayuu surka ka xiray ama waxa weeye bir weynoo culusuu ku dhuftay waa dhintay waxaa loo keen mid shaaficiyaa war maxaad ma disha waa dila maxaad ku dhufatay birtaas weynan ku fariisay ama toban looro beriisaan ku saasuu ku dhintaa waa lagu qisaasa xanafigiya maxaa yeelay cilladiyaa laga helay alqatlu alcamdu alcudwaan xanafigi wuxuu leey baadilaad ku dilaysaa mana bannaan qisaasta hel cillatul qisaas lagama helin cilladu murakaba afar shay iska saaran yahay saddexaa laga helay bimuxadadin ala rabay bil af laynuu ku dilo oo u gelsho marka qisaastaada waa baadil wey midkaan shaaficigaa uu leeyahy xanafiga mukhaalifku waa kaasa فيقول المخالف كي خلاف صناي حنفيا وحليه نقصت واحد كان نقصامي من اوصاف العله وصفا وهو وصف قاصو كون القتل ودلك انشدي سو حاصلا مثل سو حاصله بمحدد فلا يصح ما انصحايو الحاق المثقل مثل العسليه الى هلشينتيسا به بالمحدد الى هلشيو والله متمدي كرت ما دي كرت marka markaas oo kale ta iyagu waxay leeyihiin cadam taasiil fi wasfi waxay leeyihiin asalka cilladaadan ta'siilina leeyihin cillada oo keenayda qisaastaadan basuginu leeyihin midkan xanafiga afar sheegay ahayd cilladu adna saddexaad ka dhigta uu leeyahy araabi an yajmaca inuu ku soo daro ila alcilati cilada wasfan wasfi wasfigaasoo laysa minha aan ka mid ahayn ayadana waxaa la yidhahdaa cadamu tasiil fi lwasfi isku magacii le cadamu tasiil fi lwasfi wuxuu ku soo daray wax aan ka mid ahayn wax aan ka mid ahayn uu ku soo daray markaana waxaan lagu miaalinaa xanafiyadii almucaarada jumhuurtii mucaarada markaa tii hore laftirkeeda lagu soo celina kaasaa la cagsina maalan fiiri qof ninaa nin dilay wuxuu ku dhuftay wax weynoo jug halkaas rooggaa meeshaas yaallo inta isla qabteen iyagoo afara ay ku fariisiiyeen khalaas waa dhinteen miskiinka nin xanafiyo qaadiya loo keen haye ma ku dhufatay meeshaan waa ku dhufannay naftu saas ma uga dhacday haa kas ma ugu dhufayden haa diyaha laga qaatuulay qisaasadda maaha maxaa yeelay muxadad maaha markaasaa markaa jumhuurtiya way mucaarade waxaa la leeyahay maya markii hore taad cillada waxaad ku dartay wasfi aan ka mid ahayn oo ah bimuxadadi tasiilka wasfigaa kaa qaldana laleeyahy wasfiga asalka xukunka keenaya aad awal siyaado ku darto bimuxadadin ah marka qiyaaska aad qiyaasatay waa faasida laleeyahy ood leeda qofkan qisaas laguma lehe diya lagu leeyahay alleeda waa faasid qisaasaa lagu leeyahay haddaan laga cafin an yajmaca waa inuu ku soo daro ila alcilati cilada wasfan wasfi wasfigoo laysa mina aan ka mid ahayn ka an yucallila waa inuu ku cileeyo xanafigii wujuubalqawadi qisaasta waajibiddeeda biannahu wujuubulqawadku qatlun dil inuu yahay camdun kas ah cudwaanun xadgudub ah bimuxadadin wax la afeeye lagu dilo falaa yasixu ma ansaxa ayuu leeyahy marka xanafigaanu ilxaaqulmuhaqali kii la cusleeyey in la haleeshiiyo bihi bilmuxadadi oo la yidhaha waa la mid fa yaquulu mukhaalifu mukhaalifkiioo shaaficiyadii ah ama xanabiladii ah a wuxuu leeyahay zidta waxaad ku siyaadiday fii awsaafi alcilla cillada awsaafteeda wasfan wasfi wasfigaasoo laysa minha aan ka mid ahayn wahuwa wahiya waxay tahay wahiya waxay tahay cillada aad siyaadiday kownul aalati aaladda ahaanshadeedoo muxadadatan mid la afeeyey ay tahay waa taasaad ku dartay markaasa xukunkii la luntay wa innamaa wax kale maahan alcillatu cillada xukunka keene hiya alqatlu alcamdu alcudwaan faqad weeye fayulxaqu bihi waxaa lagu daraa muxadadka almuaqalu fayulxaqu waa la heleeshiina bihi muxadadka almuaqalu waa isku mid saas rabta udi saas rabta udi hataa cirbada hadduu qaato isha uga mudmido waa dishalale ama uu farta uga mudo ilaa farta waa loo dhiman kara duuse xataa wax kale ku dhufan ee unta xirxiro uu farta uu isha dalaq dalaq dalaq uga siiyo ee uu dhinto waa loo qisaasa qisaas waa laleeyahay maxaa yeele waa loo dhiman karaa ha waa loo dhiman karaa waa loo dhiman karaa ishu waa qatar alkhaamis alkhaamis an yadunna waa inuu maleeyo anna alcillata cillada mawjuudatu mid laga helay inay tahay filfarci walxaalna uu maleeyo laysad cilladii aysan ahayn fiihi farca mid ku sugan tanna waxaa la yidhaahdaa mancu wujuudi alcillati filfarci aa la yidhahdaa kan waa ka duwan yahi kuwii hore mancu wujuudi alcillati filfarci cilladii maba ku jirto farca markaasaad xukunkii asalka u soo gudbine mancu wujuudi alcilla fi lfarci aa la yidhahdaa qofkaas qiyaaskiisi waa faasid marka laleeyahay waxaa la leeyahay waxa weyn qiyaaskaagu waa faasid waxaana cillada aad xukunka cillada aad xukunka ku dhistayna farca maba ku jirtaba maba ku jirtaba marka waa mancu wujuudi alcilla fi lfarci an yadunna waa inuu maleeyo anna alcillata cilladii mawjuudatu mid laga hela inay tahay filfarci walxaal uu malaynaa laysad cillada aysan ku sugnayn fiihi farca ka an yadunna waa inuu maleeyo anna alkhayaara qajaarka qajaar qajaar soo lama yidhaha soomaaliga aneexada midka oo suuqa yaalla qajaaraa la yidhahdaa a qajaaraa la yidhahdaa aneexana waa la yidhaha ya war murcud maahan waa qudaar intaas leeg ego jeejeed yaa bocor maahan bocor maahan yaa ha ha ula egi ha bocorka yaro dhudhuuban qajaala la yidhahdaa anaaxada waa yaryarta haddaba waa yarta laakiin waa u egtaa xagga cagaar cagaar isla yihiin laakiin islamaanka una dhowa una dhowa waaya marka wuxuu malaynaa fiiri ka an yaduna waa inuu maleeya anna alkhayaara qajaarka makiinun in la beego in la koombeeyo u malaynaa mana la koombeeyo ha mana la koombeeyo ha makiinun mid la beega inuu yahay fa yulxiqu wuxuu haleeshiinaa bilmakiilaati waxyaalaha la beego fii taxriimi ribaa ribada xaaraamaynteeda maca annahu isagoo khayaarkii laysa kadaalika saasaan ahayn wuxuu leeyahay qajaar la gadaayo inta arku wuxuu leeyahay riba ku jirta xoogaa kajaar ah qofku wuxuu ku gatay qudaar kale markaasuu leeyahy ribaa ku jirta maxaa yeelay shay makiilaho la beego aad wax kale ku gatay waxaa la leeyahay asal cillada aad leedahay makiil maba ku jirta baalkan lama beego ha la xabatirsadaa marka cillada aad xukunka ku dhisaydo aanba ku jirinba qajaar lama beego aqsaamulqiyaas qiyaaska qaybihiisa aad u soo gaagaabiy meelahaan waa kitaab hadda iska yaro ibtidaa'i aqsaamulqiyaas yanqasimulqiyaasu qiyaaskii waa qaybsamaa ilaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddex uu qaybsamaa wahiya alaaadii qiyaasu shabah wa qiyaasu lcilla wa qiyaasu dalaala weye saddexdaas weye isagaa mid mid u keenaa alawal qiyaasu shabah maxaa leedaha qiyaasu shabah wahuwa qiyaasu shabah kutubihii horead soo akrisateena ka ballaarnaa tusaalayaal yaryaru ka keena meesha saddexdaba horaan u soo marnay soomaa taqriib alxusuulka iyo kutoodan marka waa un iska carabka mari lewa waxawooyin kama sheegaya kan meelaha uu aad u gaabiyu ka mid qiyaasu shabah wa huwa qiyaasu shabah wuxuu ku yidhi qiyaasu shabah wa huwa qiyaasu shabaha alfarcu waa farc farcaasu almutaradidu noqnoqona bayna aslayni laba asal dhexdood fa yulxaqu waxaa la haleeshiina biakarihimaa labada asal mid ka badan shabahan u ekaansho bihi farca loo ekaado shay faraca aa laba asal u dhexeeya taasna awsaafuu la wadaagaa kanna awsaafuu la wadaagaa labada asalna xukunkoodu waa iskhilaafsan yahi kaa la haleeshiina midkii uu u ekaansho badnaado midka uu u ekaansho badnaado kaasaa la haleeshiina kaasaa la haleeshiina wadaalika tusaalihiina kalcabdi waa addoonkii almaqtuuli la dilay addoonaa la dilay addoonkan marka waxaa lagu leeyahay dhinac wuxuu ka shabahaa qofka xorta maxaa yeelay waajibaadaa lagu leeyahay hadduu la yimaado daacaadka hawaabuu mudan yahay hadduu macaasi la yimaado ciqaabuu mudanaa waa guursadaa waxbuu furaa qof xoruu egi dhinacna maalku ka shabahaa waa la gadaa waa la sadaqaystaa qofaa loo hibeeyaa waa la kala dhaxlaa rihana loo qaataa marka dhinacaasna xoolihii uga egi marka haddii qof addoon laga dilo ma waxaa la leeyahy xoolaa laga dilay xoolaha waa la qiimeeyaa oo qiimihiisiyaa suuqa la fiirinaa mase waxaa la leeyahay qofaa laga dilo diyaa laga raba marka laba asal weligii xoola waa u egyahay oo sida xoolihiia la sadaqeeya la hibeeya la dhaxlaa la gadaa la rahnaa sida dadkiina waa guursadaa waa uu furaa waxa weyn hawaabuu leeyahay ciqaabu muday kale xooluhu u badayy marka sida sawaabkaa wuxuu dhinacan maalku u badayy tas aadu u shabah badayy marka haddii addoon lagaa dilo la dhihi maayo ma wiilu ah ma gabaru aha la fiirima ee waxaa la leeyahay meequu joog ha wiil yar oo yurubiyaana oo dhakhtar ah khabiir cudurrada guud ku takhasusaya lagaa dil oo dhakhtar ah oo maalintii kuu soo saarayay shan kun oo dollar aa lagaa dila waxaa la leeyahay qiimaha suuqa meequu ka joogaa laba milyan bar iyo dollar jaf aad ka siisan oday yaroo waxa lagaa dilay oo indhool ah oo duqah adugu meelad geyda aad weyday meequu joogaa konton dollaa lagu leeyahay ama ama waxba maba joogaa la leeyahay ha marka waa noocaas suuqa wuxuu ka joogaa la fiirina ilaa mogtahay wax soo saarka loo fiirina addoon iska dhaktara meeshaasaad iridda u fadhidaada iska le sayidkiisii mogta dadka unbaad u gudbida lacagtaad gurata marka meequu soo saaray yoonka meequu soo saaray marka qiimee lacag qaaliya laga hadhow qofkii dilay laga raba lacag qaaliya laga raba waaya wuxuu yidhi fa innahu addoonka kalcabdi wadaalika miaalkii kalcabdi waa addoonka oo kale fa innahu wadaalika miaalkii kalcabdi waa addoonka almaqtuuli la diloo kale fa innahu addoonka mutaradidun wuxuu noqnoqonaa fi damaani damaanidda iyo gudidda bayna alinsaani qof alxurri xor ah min xayu meel innahu addoonku aadamiin uu yahay iyo wa bayna albahiimati xoolo min xayu meel innahu addoonku maalun maal uu yahay wa huwa cabdigu agaru waa mid fara badan shabahan uu ekaanshada bilmaali maalka la shabaho min alxurriyu uga ekaansha badany aad uga ekaansha badany maal u egi bidaliili wadaalika karatu shabah wadaalika karatu shabaha haabitun wuxuu ku sugnaanaa bidaliili annahu cabdiga yubaacu waa la gadaa wa yurau waa la dhaxlaa fayulaqu bihi fayulxaqu waxaa la haleeshiinaa bihi bilmaali maalka la haleeshiinaa fa tudmaru waxaa lagu damaanaa qiimatu marka suuqa intuu ka joogo aa laga qaadaa qofkii kaa dilay wain zaadad haba ka siyaado qiimahaasu calaa diyat lxurri boqolkaan hadda haka siyaado boqol loo fiirinma hadduu gabarheed konton loo fiirinma waxaa loo fiirina keliya qiima maxay suuqa ka goyd qiima maxay suuqa ka goyd gabar xaafidad ah oo waxa weyn qur-aanka dhigto addoonha kuu joogto oo qur-aanka dadka xifdisiida oo caalimadu xadiidka akhrida aa mid kaa dilay maxaana jooga waa leele shan milyanu joogaa lele dhakhtarkii abaa laba milyan bar joogay aa ka qaalisan marka qiimo badana laga qaado qiimo badana laga qaado الثاني قياس العلم قياس العلم قال قياس العلم وهو قياس العلها ما شيء ويه كانت العلة علة أي أهاتي فيه دحدي سعالي كون سوارتها مقتضية مد كيندا للحكم وشيء علة مركا لغا هلاي حكم كي لازم يهي وعلة أس حكم كوكوحرين وهو قياس العلم ما شيء ويه كانت العلة علة أي نقطي فيه دحدي سعالي كون سوارتها مقتضية مد كيندا للحكم وذلك مثالكينا كقياس تحريم ضرب الوالدين لبدا والد لقراعيد دودا حرام انت الحرام تنمي قياس كاللوغة قياستي او كالوي على التأفيف افت حرام انت الحرام تنمي بجامع الإيداء وحا كدحي ضربك إيا تأفيف كان وعطلقد فإنه شانية لا يحسن ونكسنما في العقل عقلك إباحة الضرب قراعيد إن لبنيه مع تحريم التأفيف أيضا أفلت ديديو الحرام تنمي مع تحريم التأفيف تأفيف كحرامين تيسا لتشركين قاسنا هو قياس العلة الثالث قياس الدلالة قياس الدلالة وهو قياس الدلالة الاستدلال والدريشي بأحد النذيرين لما اسكم ميدا ميد كودا لدريشنا على الأقل كان كلا لو دريشنا كقياس مال السبيل سيدا الصقير كمالكيس لوغا قياسنا على مال البالغ قفك قنقار كمالكيس في وجوب الزكاة زكاة واجب ديدا لوغا قياسنا فيه مال السبيل يكو واجبين بجامع وحا إلا كده حيقوية أنه هو سوق مال ومال مال كنا من سيادة ومال سيادة أركان القياس قياس كأركانتيس أركان القياس قياس كأركانتيس أربعة وأفر وهي أركانتي الأصل وأصل والفرع فرع والحكم حكم والعلة علة هنا لو يقوم واحد الأصل الأول كان قرأ الأصل أصل أصل حالينا وهو أصلك المحل ومحلك الذي محلك يثبت وكسرنانا فيه محلك لحديثة الحكم حكمك أولا مرك أغهرين وماشى النسك كسر أرورين أو حكم كيس النسك الشيغي آيات أما حديث الشيغي حكم كيسة وهو أصلكنا المشبه به أول ما حان صار أصلك قياسك بلوجيس قياسك بلوجيس قياس يتشبيه واسشبهان مركا أصلك ومشبه به ومد كلا ربا كان إيه واحد وشبهه أو فرع عن بحكمك مركا لسينا واحد وشبهه أصل مركا ومشبه به قوي أصل وماشى محلك حكمكيسا نسخ شيغي آه وماشى حكمكيسا نسخ شيغي وذلك مثالك كالقمر وقمرده وكله عند الحاق النبيذ نبيذ كهليشينتيس اكتيدا بها قمرده الهليشينه في التحريم حرامين تحكم قال الهليشينه للاسكاري مرقان كدرتيس لو هليشينه هو اسكو خيلو مساله قياس وكو صلى الله عليه سيده ثواب كان مساله منصوصه اه مساله منصوصه الثاني الفرع وهو فرع المحل ومحلك محلك المشبه للشبه سوى المشبه وحلوه كيسينا اثر والمشبه وذلك مثال كنا كان نبيد ونبيد وقال في المثال السابق حاله كسوين مثال صار من النبيد كوبا قمر هذا المشبه الثالث الحكم وهو حكمك ما شوي أثبته أوسوي الدليل دليلك للأصل أصلك أوسوي وذلك مثال كنا كتحين وحرامين في المثال السابق حاله كسوين الرابع العلة وعلة وهو علة المعنى ومعناها وهو علة وهو علة فيري وهو علة هكذا حكيمه إيه؟ المعنى كنت خبركي waxa weyn damiirka haday iskhilaafaan marjac iyo qabarkiisu ka tarabta tun darqay ka ah illa isku mar ma dhici karta midaka maana feen ka wada dhigtay khabarki mubtada iyo khabar inay isku daabqayaan la rabaa damiirka iyo marjaciisu inay isku daabqayaan la rabaa labadood iyo iskhilaafay oo waxay weeyad marjici waa illo waa muannaf khabarkiina waa al macnaa waa mudakkar كان ربط كون مطابقين وهي وهو لبضوا وبناني هلكا مش عبد الله مدوب على كان التاس قاعده ده مش عبد الله مدوب شيء جيره هيلا عجائب كان لغا فايده فوائد جوهرتها لغا هلay kamid وهو علاد iska dhaha بسم الله مشيق قال هذا حرمنا ka dhaxay taasoo ma dambi weyn warkaas uu ahaan kuule ee warar meelaha kama maya maya maya maya shiiqayga waaba qalad su-aashaas in lay weydiiyo lena shiiqaaga xariirma kala dhexeeya shiiqayga dhammaa qadri qadriga baray waaga maya maya ilaahay ha xifdi adduunka aakhiro janno la geey waa yahay alcilatu wahuwa ciladii almacnaa waa macnaha macnaha almushtaraku la wadaagsado bayna alasl asalka iyo walfarci macnaha ka dhexeeya wey wadaalika mihaalkii kaliskaana waa marqaaminta oo kale fi lmihaali saabiqa xaalu ku sugan yahay shuruudu lcamali ku dhaqmidda shuruuddeeda bilqiyaasi lagu dhaqmo yushtaradu halkan fiiriya qiyaas iskaga dhaqan maaha qiyaaska markaad ku camal falaydo shuruudu leey shuruudda haddii la waayo camal kama jiro meeshaas laguma camal fali karo shuruudulcamali ku dhaqmidda shuruuddeeda bilqiyaasi lagu dhaqmo yushtaradu waxaa loo shardiyaa lilcamali ku dhaqmidda bilqiyaasi loo lagu dhaqmaa shuruudun shuruud shuruuddaasoo bacduhaa gebalkeed yerjicu u laabanaa ilaa xukmi alasli wa bacduhaa gebalkeedna yerjicu u laabanaa ila alfarci farca wa bacduhaa gebalkeedna yerjicu u laabanaa ila alcillati cillada saddexdaas ayay u kala laabanayaan shuruudu xukmi alasli marka mid walba shuruud gaar ah loo sheega xukunka asalkaa shuruudu leey marka wax laga qiyaasana iska qiyaasamaa baabkan waa baabka dhan oo ugu khatarsan waa meesha ijtihaadka dhan asalka u ah wey yushtaradu waxaa loo shardiyaa lilcamali bilqiyaasi shuruudun bacduhaa yarjicu ilaa xukmi alasli wa bacduhaa yarjicu ila alfarci wa bacduhaa yarjicu ila alcilla shuruudu xukmi اlasli asalka xukunkiisa shuruudiisa alأwal an yakuuna sharciyan an yakuuna xukman sharciyan waa inuu xukun sharciya yahay laa caqliyan waa inuusan caqli ahayn wa farciyan laa asliyan waa inuu farci yahay uusan caqiida ahayn intaasba ku da an yakuuna xukmu اlasli sharciyan xukun sharciya waa inuu laa caqliyan xukun caqliya hala diida xukun caqliya wax lagama qiyaaso weliba waxaad tidhaahdaa waa farciyan waa inuu farci uu yahay waxa weeyaan axkaamta ku tacalluqda acmaasha waa inuu farci yahay acmaasha waa inuu ku tacalluqaa laa asliyan waa inuusan caqiida ahayn caqiidada lama qiyaaso caqiidadu qiyaas kuma sugnaato qiyaas kuma sugnaato caqiidadu marka waxaa la rabaa xugun sharci ah laa caqliyan wa farciyan laa asliyan qiyaaska koow waa shardiga koowaad afaani an yakuuna waa inuu yahay xukunku haabitan mid ku sugan bilkitaabi kitaabka aw isunnati sunnada aw ilijmaac xukunka asalku aayad xadiid ama ijmac waa inuu ku sugan yahay ee xukun qiyaas ku sugnaaday wax lagama qiyaasto xukun qiyaas isaguna ku sugnaaday wax lagama sii qiyaasto waxaa la rabaa xukmul asalka inuu nas ku sugan yahay ama ijmac ahaali an yakuuna hayra mansuuqin waa inaan la nasaqin xukun la nasaqay wax lagama qiyaasto araabic allaa yakuuna waa inuusan ahaanin xukmulasliga allaa yakuuna xukmulasli shaamilan mid shamlinaa lixukmi lfarci haddayba isla soo gelayaan ee qiyaas ma loo baahna meel nas ku soo arooray naska asalka ku soo arooraa farcuna soo gelaaba lafdigaan ugu soo gelaa lafdiga caama markaasaa tidhi farcaanaan ka qiyaasaa ee naskaaba tusay qiyaas yaa u baahanba markaas mar hadday lafdiga isla soo gelayaan maba loo baahnaba allaa yakuuna waa inuusan xukmulasligu ahayn shaamilan mid shamlina lixukmi lfarci kamaa low qiisa haddii la qiyaas adurratu gellayda oo kale gelleeyaa la qiyaastay cala alburri qamardiyaa laga qiyaastay fii cadami jawaasi baycihi in la gado bannaanaashadeeda weynta la waayey bijinsi jinsigiisa lagu gado mutafaadilan xaaluya midkii kaa badan gelley gelley laguma gadi karo gellaydii fiicneedoo beeraha ka soo baxdaad haysata adiga oo beerahan kaaga soo go'day markaasaa middii maraykanka laga keenay ee uraysay ee waxa weyn beeraha maraykanka ku dhacday aa mid haystoo shan loor la soo siiyaa kuu yimi kaasuu yidhi war dameeraha ad siisa tide shantan loore laba loor iga sii ama hal looro gellayda nadiifka oo waddanka ka baxday xaaraan wey laleeyahy ma bannaana beecaas waa ribo waa ribo ee waxa laleeyahy waxaan daranoo hay-aduu keena inta suuqa geeyid oo gadid oo qolo dameer haysata ama ari haysata ka gadatid lacagta ii keenaad leedahay aan gellayda kaa gatay ha lacagta saasaa lagu kala beddeshaa ee waxa weeye shay isku jinsiye oo kala badan layskuma gadi karo shan loor iyo laba loor ma laysii karo markaas kamaa low qiisa haddii la qiyaasto addurratu gellaydi cala alburi qamardigii fii cadami jawaasi bayci beeciisa bannaanaashadiisa weynta la waayaa looga qiyaasanaa bijinsi lagu gado mutafaadilan xaab yahay fa yumnacu waaba la diida haadaal qiyaasu haddaad tidhahda gellayda lama kala badsan karo marka laysku gadaa qiyaasan cala alburi qiyaaskaagu faasid wayaa lagu leeyay waxaa dhacay ee gellaydu naskayba soo geli halaleey qiyaas umaba baahnaba haa qiyaas uma baahna liqowli nabiga qowlkiisaa loo deliishaday sala allahu calayh wasalam oo nabiga ku qowlay la yidhi laa tabicuu ha ku gadinina addacaama cunto bidacaami cunto kale ilaa yaddan biyaddin hoo iyo hoo xaalu yahay maahane sawaa'an bisawaa'in mid isla eg xaalu yahay maahane xadiiskan lafdigiisa walaa la soo baaro anugu maarag lafdigan lafdigan oo saasa laa tabicu acaama biacaami ilaa yadan biyadin sawaan bisawaa'in soo raadiye lafdigaas yashmalu xadiidku wuxuu shamlinayaa hu farac huda marka faraca u celi duradiioo faraca u celi farac ahaan mudakar u celi li'anna acaama acaam marka la yidhi yatanaawalu wuxuu gaarayaa addurrata gelley kamaa yatanaawalu sida u gaaraya albur labadaba waa ku dhaca alkhaamis allaa yakuuna waa inuusan noqon macduulan mid lagala leexday bihi maaga can sanani lqiyaasi qiyaaska waddooyinkiisii kan waxaa loola jeedaa kan waxaa loola jeedaa waxaa shardi ah xugmu asligu inuu yahay mucallaq maxaa la diidaa tacabud inaad wax ka qiyaasta waa intaas waa inuu yahay mucallal oo usan ahayn tacabud waa intaas allaa yakuuna waa inuusan ahanin macduulan bihi mid lagala leexday can sanani lqiyaasi likowni ahanshadiisoo lam yucqal midaan la garan uu yahay macnaahu ka cadadin rakacaati sidaas sida salaadaha ragcaadkood oo kale mucallalba maaha waa tacabudina ow amase cuqila macnaahu waa la gartay walaakiin laa nadiira lahu wax la mida ma jiro fiiriya waxaa jira xukun mucallal ah oo cilladiisa la yaqaan laakiin wax la mid ahan jirin adduunka hadhow xukunkan meel kale lama gey karo hadda salaadda in la gaabiyo maalin ramadaan la afuro maxaa cilladu tahay waa asafar cilladu waa safarnimada laakiin meel kale safar ma laga hela oon safar ahayn cilladii inaad gudbidaad rabtaa meel aan safar ahayn safar ma laga hela ma dhici karto maba dhici karto waxaa la yidhahdaa waa shay aan nadiir lahayn waxaa leedaha maalinta ramadaan qofka musaafirka u bannaan tahay inuu afuro salaaddana waa gaabinaa waalcillatu waa asafar wax laga qiyaastaana ma jiraan sababtu maxay tahay ee cilladaanan gudbayn nadiir male adduunka kumala miyaad dhihi kartaa shaygan qofkan waa afura maxaa yale safar cilla la yidhaha asna ku jirta musaafirna maa wax la gala karaba ma wax dhacay ma nadiirba ma laha leyi marka kaasoo kale lama qiyaaso lama qiyaaso warshadu ka shaqeeya haa tihi qofkan waa maanta waa dhidide aad u dhibtooday saacadduna waxa weeye waa kulushahay maalinkuna waa siddeed iyo toban saacadood ama waa sagaal iyo toban saacadood marka ha iska afuro qiyaasan cala almusaafiri waxaa loo leeyahay qiyaaskaa waa faasida buu leeyahay haa cilladii aawe cilladu safar ee ama musafar ah qofkan warshadda ka shaqayna ama maalintu ku dheeraatay maya waa maya ow cuqila waa la gartay macnaahu xukunkan cilladiisa walaakiin laa nadiira lahu wax la mida male ka ruksati safar oo kale weeye wax la mida male asaadis kownu aanshadiisa oo qayra farcin faracba ma ahan waxaa shardiya xukmulasligu inuusan farac ahayn shay asaguba faraca oo xukunkan markii la siinayay qiyaas ahaan lagu siiyey wax lagama sii qiyaasto marka xukmu shardiga xukmulasliga maxaa shardi u ah inuusan asagu farac ahayn ee asagu mansuus uu yahay ama mujmacun calayhi uu yahay wuxuu ku yidhi asaadis kownuhu waa in ahaanshadiisaa shardi ah hayra farcin uusan farac ahayn kamaa low qiisa haddii la qiyaasto safratuug safratuugu waa nuuc daroogada ka mid a waa daroogo maalan tusaalaan ula jeedaa huu ku yidhi calanabiidiyaa laga qiyaasa waxaa leeda safratuug waa xaaraan qiyaasan calanabiidi fi taxriimi aad uga qiyaasatay maxay tahay cilladan ka dhaxaydaana liliskaari marqaanka isna waxaa u marqaamiyaa faina haadaakanu qiyaasun faasid weeye maxaa yeelay li'anna nebiida nebiidka laftirkiisu farcunu ahaa walqiyaasu saxiixu qiyaaska saxiixa fiihi xukunkan xaalu ku sugan yahay an yuqaasa waa in la qiyaaso sabratuu cala alkhamriya laga qiyaasana waxaa la leeyahay qiyaasan cala alkhamriya la leeyahy ee qiyaasan cala nebiidi la dhihma nebiid isagaaba farcahaya laakiin qowlka sawaabka waxaan ka sabaabsanan wuxuu ahaa kullu muskir mansuusun calaa khamriyati wa taxriimi wallahu subxana wa tacala aclam sala allah cala nabiy
aa